laawiyiintii cutubka labaad oo markii qof qurbaan hanuun ah rabbiga u bixinayo qurbaankiisu ha ahaado bur oo waa inuu saliid ku shubaa oo fooxna saaraa oo isagu ha u keeno wadaaddada wiilasha haaruun ah oo cantoobo muggeed ha ka qaato burka iyo saliidda iyo fooxa oo dhan oo wadaadku xusuus ahaan meesha allabariga dusheeda ha ugu gubo waayo waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo wixii qurbaanka hadhuudhka ah ka hadhana waxaa iska leh haaruun iyo wiilashiisa oo waa wax ugu wada quduusan qurbaannada rabbiga ee dab lagu sameeyo oo markaad bixinaysid qurbaan hadhuudh ah oo foorno lagu dubay ha ahaado moofo aan khamiir lahayn oo laga sameeyo bur saliid lagu daray ama canjaro aan khamiir lahayn oo saliiddu marsan tahay oo haddii qurbaankaagu yahay qurbaan hadhuudh ah oo digsi lagu dubay ha ahaado bur aan khamiir lahayn oo saliid lagu daray waa inaad cadcad u kala jejebisid oo aad saliid ku shubtid waayo waa qurbaan hadhuudh ah oo haddii qurbaankaagu yahay qurbaan hadhuudh ah oo bir daawe lagu dubay markaas ha laga sameeyo bursaliid lagu daray oo qurbaanka hadhuudhka ah oo waxyaalahaas laga sameeyey waa inaad rabbiga u keentaa oo waa in wadaadka loo dhiibaa oo isna meesha allabariga ha keeno oo wadaadku qurbaanka hadhuudhka ah waa inuu ka qaadaa intii xusuusta ahayd oo meesha allabariga dusheeda ha ku gubo waayo waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo wixii qurbaanka hadhuudhka ah ka hadho waa in haaruun iyo wiilashiisu iska lahaadaan oo waa wax ugu wada quduusan qurbaannada rabbiga ee dab lagu sameeyo qurbaan hadhuudh ah oo aad rabbiga u bixinaysaan waa inaan khamiir lagu samayn waayo waa inaydaan khamiir iyo malab toona sidii qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo u gubin iyaga waa inaad rabbiga ugu bixisaan sidii qurbaan midhaha ugu horreeya ah laakiinse waa inaan meesha allabariga loogu dulgubin caraf udgoon aawadeed oo qurbaan kasta oo ah qurbaankaaga hadhuudhka ah waa in aad cusbaysaa oo waa inaadan innaba u oggolaan in cusbadii axdiga ilaahaaga ay ka maqnaato qurbaankaaga hadhuudhka ah qurbaannadaada oo dhan waa inaad cusbo la bixisaa oo haddaad rabbiga u bixinaysid qurbaan hadhuudh ah oo midhaha ugu horreeya ah qurbaankaaga hadhuudhka ah oo midhaha ugu horreeya ah waxaad u bixisaa sabuul qoyan oo la dubay oo la tumay oo waa inaad saliid ku shubtaa fooxna saartaa waayo taasu waa qurbaan hadhuudh ah oo wadaadku waa inuu gubaa intii xusuusta ahayd oo qaarkeed ha ahaato hadhuudhka tuman qaarkeedna ha ahaado saliiddeeda iyo fooxeeda oo dhan waayo taasu waa qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo